asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aynu halkan ku googoosanno ama aynu ku qaybsanno ama aan ku wadaagno ama ku falanqayno ama ku faahfaahino ama iskula eegno ama isla eegno ama iskula jeexjeexno ama isla xorodno ama isla qaybsanno ama aynu haddii eeba eedmahayo kusoo gudbinno xubintan iyadiihina waa xubin ka mida xubnaheennii joogtada ahaa sidii caadada inoo ahayd waana xubnaheennii haddii eeba eedmahayo aynu isla garanayno ee ahaa kuwa meeludhaca leh ilaan afkeennu sidiisaba waxa uu leeyahay meel udhac iyo meelka kac ayuu leeyahay markaan leenahay meeludhac iyo meelka kac dee waynu isla garanaynaayo wax walba meel bay ka bilowdaan meella waa ay ku dhammaadaan sababta oo ah waxa weeye marka aad eegto afkeenna hooyo iyo ujeedooyinka farada badan ee ku jiraayey waxay kuu soo baxaysaa ama mahmahyaha farada badan iyo tilmaamaha farada badan iyo qiyaasaha farada badan iyo sheekooyinka farada badan ee afkeennu leeyahay halkaa waxaa kaaga soo baxaya inuu afkanu yahay af caaqleed af ikhyaareed af odayaaleed af asluubeed af anshaxeed af dhaqameed af diimeed af dhowrsi af maaragtay waxyaala fara badan ayaa kaaga soo dhexbaxaya waxaa farada badanna waa wax loo baahan yahay inaynu innagu noqonno kuwa ku dhaqma walow waayahan dambe aad moodid in dhallinyaradu ay u bateen burge iyo isuboga oo labaduba ayna waxba fiican ka ogeyn haddii eebaidmahayo howlaha iyaga waanigii maraan gabyahayey lahaa barbaar dhoobi oo dhoor leh iyo inan yaroo dhooy ah kuwii dhalayna ay dhumin hayaan aragnay dheegowe internet dhexdiisa iyo tictok ama facebook dhexdiisa iyo tictok kama dhammaadaan waanigi laha oo dee dad facebook iyo tictok ku jira ayaaban maahmaaha iyo suugaan iyo sheeko midna waxba u taraynin laakiin waxaanu nahay bulsho dhaqan ama ummad dhaqan ama qowmiyad nool ayaan nahay weli oo aan fasaqmin xubintaanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkaibe waxaa la yidhi niman socoto ah socotay ahaayeen iyagoo socotaa ayay waxay soo mareen ama ay u imaadeen ama ay la soo hargaleen niman aad iyo aad u tiro badan oo geed fadhiya raggaasoo arrin falanqaynhay raggu arrinta ay falanqaynhayaani waxay ahayd arrin aan marinkeedii helin sababta oo ah arrintu haddayna marinkeeda helin qoor iyo xero ma lahan arrintuna waxay marinkeedii ku seegtay heerkani nimankan meesha fadhiyaaye isku deegaan bay ahaayeen deegaan ahaan waxay falanqaynhayeen meesha qoladan iyaga la joogo ee martida ah ay ka imaadeen iyo arrimaha ka dhexeeya ayay falanqaynhayen siday u falanqaynhayeenna si show cadaalada ma ahayn sababtoo ah waxaad arkaysaa soomaalida fadhi kudiradoo kaleeto markaad fadhiisato heero kaftamahaya ama falanqaynhaya ama sheekaynhaya oo reero kale ka hadlahaya ayaad arkaysaa sida ay reeraha kale uga hadlahayaanna si cadaalada ayna ahayn ama si macquula ayna ahayn falanqaynta iyadaa ayay nimankan dhegaysteen kamana ayna hadli karinoo dee sababtu waxay ahayd dee niman socotaa ayay ahayd deegaanka ay joogeen koodii ma ahayn iyaga lafteeda soomaalida waxaa laga yaabaa inta badan masaajid kuma jiraan oo inay dekanooyin fara badan qabeen oo niman dekanooyin qaba ay yihiin oo in la laayaba ay lafahooda uga baqahayeen ayaa dhici karta marka labadii nin nin ka mid a ayaa gugubtay oo wuxuu ka gugubtay isagoon hadlin wuxuu ka cadanyooday ama ka geliiliyooday ama ka saliiliyooday haddii eebaid mahayo sheekada nimankanu hayaan markaasuu wuxuu damca inuu hadlo kii kalea u baaqay oo wuxuu ku yidhi waryaa hebel iska dhegaysuu hadal qarmuun looma dhegaysan waaye ha hadlin iska dhegayso hadal qarmuun looma dhegaysan waaye ha hadlin waxay noqotay xubin aad iyo aad muhiim u ah iska dhegayso hadalkooda hadal qarmuun looma dhegaysan waaye ha hadlin waa digniin waa tilmaan waa waano waa qiyaas waa shiigis waa qalbidejin intaasoo nooc ayuu eraygaa isagiihi isugu jiraa iska dhegaysa abow hadal qarmuun looma dhegaysan waaye ha hadlin intaasuu ku yidhi kiina waa qaatay fariintaas deg degga loo soo gaadhsiiyey ee sida deggan ee macaan ugu imaatay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka iib waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa nin intii dhibtaa labo ma dhibto nin intii dhibtaa labo ma dhibto